Magaalada Badhan ee gobolka Sanaag ayaa lagu qabtay munaasabad lagu maamuusay arday dhammaysatay dugsiga dhexe islamarkaana ka aflaxday dugsiga hoose dhexe sare ee Bright. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulaha dugsiga, bahda waxbarashada, waalidiin, macalimiin iyo ardayda loo qabtay munaasabadda. Maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee Bright, Ustaad Abduqaadir Khaliif Macalin, ayaa ka warbixiyey munaasabadda.
xafladani waxay daaradda laba qaybood ay isugu jirtaa qayb waa ardayda qalin jabinaysa ee graduationka samaynaysa ee ka gudubtay waxbarashadii dugsiga dhexe una gudubtay waxbarashadii dugsiga sare insha allah biidnillaahi kariim asaaska iskuulka bright oo muddo yar aan u malaynayo lix sanno dugsiyeed inuu jiray haddana uu yahay sanad dugsiyeedkii toddobaad ardada ugu sarraysa ee lagu bilaabanaya hadda marayso form 3 sanadka dambena ay foofo u gudbi doonto sanadkan hadda sanadka ku xiga waxaan ka qaybgeli doonaa insha allah biidnillahi kariim fasalka afraad centralaserka imtixaanka fasalka afraad halkaas himiladii iyo hankii iyo guushii waxaa nooga harsan sanadka insha allah biidnillahi kariim ugu weyneyd aanu qabnay oo ahayd inaannu aragno ardaydii aan u soo bilownay oo foonfoo ka qalijebisay oo dugsi sare maaragta ka baxday inaan aragno ayaa waxaa nooga hadhay sanadkaas insha allah biidnillahi kariim waanu sugaynaa Qaar ka mid ah marsalafta ee ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey.
xafladanu waa farxad iyo bogaadin ardayda ka qalin jabinaysa sa- fasalkii hore fasalka kale u gudbaysa iyo shaacinta natiijooyinkii marka waxaa loo baahan yahay in si dhow loola socdo ardayga iyo waxuu qabanayo arday badanna waa uu soo saaray marka wa sanadkii hore waxaa, ee, uu ka soo muuqday ee, kutubteenka ee, imtixaanka shahaadiga xuwa buntland haddana wuxuu soo gaaray ee, xuwa mid kale ee, xuwa xuwa mid ka saraysa waayo sagaalii toban arday baa wuxuu keentay ee, xoog rajo aad u fiican qofku galaas u gudbo waxay tilmaamaysaa keliya aqoontii uu ka helaya maahaane in akhlaaqiyaadkii iyo qida- qiyamkii iyo edabtii een, ay muhim tahay inuu mar kasta marxaladda u wareegayo uu ka sii helo oo uu ka sii qaato Ee, runtii waa u mahad celinayaa ardayda quruxda badan Dufcadan waa dufcadii sideedaad ee ka aflaxdo dugsiga hoose dhexe sare ee Bright ee magaalada Badhan tan iyo markii la aasaasay.